mahadsan tahay aad baan isugu mahadcelinayaa xanibaada aniga keliya ma ahan waa dhammaan siyaasiyiintii kasoo jeeday gobolka galaa guddoomiyaasha hore iyo dhammaan saraakiisha ciidanka iyo gabdhaha qaybahooda kala duwan ururada haweenka iyo qaybo kamid ah marka siyaasiyiinta waxgarashka ayaa laga celiyey iyo odayaasha dhaqanka qaybo kamid ah maadaama gobolkii doorasho ay ka dhacayso oo xildhibaanadii laleeyahay xagga lagu soo doorto siyaasiyiintii dhammaan dadku waxay istuseen in la aado oo gobolkii xildhibaanada maxaan ku dhahdaa sidii lagu soo saari lahaa howleeda xagga lagu gala haddii waxaan la fulinaynaana meesha ka dhacay waxaa aad dadku u horstaagay saraakiisha mise qaybo kamid ah ninka la yidhahda cabdullaahi kulmo rag uu hogaaminaya ayaa dadkii garoonka ku hor istaagay ragga mucaaradka hadda kumaana jirin waxaanaha raggii soo shaqeeyay oo dadweynihi gobolka galaan ahaa oo shaqada falood iyo dowladda xagga aad ugu soo dhaway oo shaqada faloodana xagga soo qataan ahaa muddo sagaal biloodna halkan ayaan joogay oo maxaan ku dhahday dowladdii aan isla joognay wax mucaaradna markaan maana galin oo dad dowladdii hawsheeda ka shaqeynaya umbaan helnay marka haddii raggaan nin la soo shaqeey iyo ninaan la shaqeynba qof gormo loo hayo inaysan jirin ayaan hadda filayaa markaa waxaa dhacday siyaasiyiintii gobolka aadal raba ayaa dhammaan laga wada hor istaagay gobolkii waxaana lagu hor waxaana lagu sameeyey waxa la yidhaahda qof inuu dhaqaaqa loo ogol yahayna ma jira marka araxtooyada dee aniga halkaan markaan xilka laga qaaday oo xagga aan ka soo tagay waxaa ii yeedo halkaan aan ku imaaday nin inigaas xaasil yado hadda halkaan jooga iyo madaxweynaha halka jooga oo farmaajo labaas ayaa ii yeeday haddii aniga nin qayli ku sameey meesaan ahelan gobolka waa aad baan ugu shaqeynaya si horumar lahaan ugu shaqeynayay xilkii waa laga qaaday markii yidhi si horumar lahaan ku wareejiyey de xilkana waa qofnimo mar baa laga qaadaa qofnimo waa loo dhiibaa oo waxaad culays oo leeda ma jirto halkaan ayaan imaaday dowladdii maxaan ku rahdaa xaaladaha baan ka wada hadalnay waxaan u sheegay inaan dowladda macarad ahayn inaan gobolkayga iyo siyaasaddiisa iyo howlaheeda ka shaqeeyo aan diyaar u ahay marka ayagana waxay go'aansadeen in haddii halkaan ba lagu xanibo oo aniga iyo siyaasiyiinta kaleba halkaan lagu xanibo kadibna markaan eri waabaxayaana waxaa lagu yidhi joog haddii kale dalka dibadiisa aad oo maxaan ku dhahdaa maxaan ku caafimaad iyo howlo kale du aadaysa oo aad anaa haddii dalka dibadiisa waxaa dadin oo iga jira ma jiraan haddii hanuun hadday ahayo maanta u aadayana ma jirta waxaan go-aansaday marka inaan gaara ciyaalkaygii oo maxaan ku dhahdaa iyo gobolkii xarunta gobolka gadaa garwaray diyaaradda markaan tagayna waa liga soo celiyey dhammaan siyaasiyiinta kalena hadday ahaayeen gabdhii haddii ay ahaayeen saraakiil iyo haddii ay ahaayeen maamuladii hore oo halka joogaba waa laga soo celiyey oo wax bixi kara ma jirtaa yaa lagula yiri iyo kaligayna maahi waxa meesha waa dadka gobolka kasoo jeeda oo dhan waxa meesha tada ee lagu dhibaateynaya waa dadka gobolka kasoo jeeda oo dhan arrintaasna haddii arrin macquul ee maaha haddana hadda markaan dalkii doorashuu galay taladina ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyey markaan isniri oo maanta carada hadday hagaagtay aan isniri oo nimanka saraakiisha lahaa nisa kulley ra-iisul wasaarahii ka amar qaadanaya waa tii lalahaa warintii ra-iisul wasaaraha mar haddii lagu wareejiyey gobolka waa la aadi karaa markaan niri oo inaan baxna aan isku daynayna haddina waxaa dhacday in lais soo celiyo la yidhaahda wax bixi kara ma jiraan arrintaas marka waxay la noqotay maadaamaan ahay siyaasiyiintii gobolka oon istusnay ragganaga hadda halka joogay talada inuusan ra-iisul wasaaraha la-aana lagu wareejinin sababtoo ah ra-iisul wasaaraha annaga joogana muusan dhiin isaga maana kulmin oo maxaan ku dhahdaa hala baxa iyo hala joognin isugumaan imaanin qof asaga dalka ra-iisul wasaaraha hadda uu shaqeeyo joogo qof asaga maxaan ku dhahdaa hala celi uusan dhiininna qof celin kara ma jirta marka waxaan u malaynay cid ka tala qaadanaysaba inaysan jirin taladana aan lagu wareejinin nimankaanisana go-aanka ay iska qaadanayaan ay yihiin go-aan ayaga u madax banaan oo qalad ah inay tahay ayaan ufilayaa haddii ra-iisul wasaarihiina waa udin cod baaq ah ooan leenahay dalka ra-iisul wasaaradaha xukuumaha shacabka soomaaliyeedna meel kastoo joogayaan iyo mas-uuliyiintan adaag ka mas-uul ah iyo ciidamadaba dadka inaan noloshaada lagu dhibaataynin ayaan kaa rabnaa arrintaas inaad maxaan ku rahdaa garoonka aadnacadda ka jirta inaad fargelisaan rabnaan ku niri maadaama taladii lagugu wareejiyey ra-iisul wasaarihiina wax jawaab ay weli kamaana helin marka waxaan ku filayaa nimankaa mise ayaga inay taladeeda ay gacanta ku hayaan talada ra-iisul wasaaraha lagu wareejila leeyahay ayaga inay hayaan ayaan aniga hadda ila tahay ka shaksi ahaan iyo dhammaan fikirka hadda meesha noogu muuqdaba sababtoo qof dadka dadka u sarreeya hala celiyo aysan deenin inay ayaga iska celiyaan sax ma aha waxaan leeyahay marka ra-iisul wasaaraha dalka anaa u sarreeya ra-iisul wasaare xukuumaddana maanta adaa gacanta ku haya baaq aan kusoo jeedinayno reer gadana adaa xukuma oo waxay gala ka mid tahay dalka adiga mas-uulka ka tahay shacabkeeda in la dhibaateeyeen raalli kama tihid siyaasiyiinteeda in la dhibaateeyeen raalli kama tihid dadkaa dadka meesha ku dhibaateynaya inaad baaritaan u dirta maxaan ku idhahdaa wixii dhibaata oo ka jirana aad arrintaas jawab aad ka bixisa ayaan kaa rabnaa adoo aada u mahadsan baaqaasna ra-iisul wasaare ayaan siin lahaa